bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeysala qodobada wararka dalsan caawa idiin haysana waxaa ugu waaweyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdii hogaaminayo garabta gaare magaalada roome ee caasimada dalka talyaaniga kusumaha madaxweynaha jamhuuriyadda oo muqdisho ka daafuray shirka lixaad ee garsoorka dalka oo looga hadlayo ciribtirka iyo la dagaalanka musuq maasuqa xogaayaha guud ee qaramada midoobey oo ergey cusub usoo magacaabay soomaaliya boqorka sacuudiga oo soomaaliya ka fulinaya mashruuc ku baxaya afartan iyo shan bilyan oo doolar xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland oo ansixiya codsigii ugu yimid madaxweynaha maamulkaasi ahaa muddo kordhin loo sameeyo si uu usoo magacaabo golihiisa wasiirada cusub safiirka etoobiya ee soomaaliya oo raaligelin ka bixiyey waraysi uu ugu gafeeyey soomaaliya akhbaaraadka dibadda waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo wajahaya cadaad isku sii kordhaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baas shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen talaadaah waa habeen axad andharadii oo taariikhda ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaad ah qodobada horarka reedio dalson oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdiga hogaaminayo ayaa gaaray magaalada rome ee caasimada dalka talyaaniga halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa magaalada roma ee dalka talyaaniga uu kaga qeybgalayaa madasha talyaaniga ee afrika oo ah shir muhiim ah oo isugu imaanayaan madaxda dalaal ka socda afrika iyo yurub shirkan waxauu madaxweynaha jamhuuriyadda ka jeedin doonaa khudbad uu diiradda ku saarayo iskaashiga dhaqaale fududeynta issocodka iyo arrimaha amniga sidoo kale waxa uu kusoo bandhigi doonaa muhiimadda xasiloonida gobolka ixtiraamka iyo sidoo kale waa ixtiraamka mabaadiida madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalalka isagoo si gaar ah u dul istaagi doona xadgudubka ka dhanka madax banaanida soomaaliya ee dhowaan dowladda etoobiya ay ugu soo xadgudubtay soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iftiimin doonaa sida ay sheegtay filada muqdisho waa filla soomaaliya dadaalka aan kala joogsiga lahayn ee soomaaliya ugu jirto la dagaalanka waxaa loogu yeero argixisada iyo dibudhiska ciidamada madaxweynaha ayaa shirka intuu socdo waxa uu kulamo laba geesood ah la qaadan doonaa madaxda iyo mas-uuliyiinta ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka comoros ahna gudoomiyaha midowda africa madaxweynaha jamhuuriyadda kenya william ruto madaxweynaha dalka eritrea siyaasaf warki agaasimaha maamulka iyo sanduuqa lacagta adduunka iyo mas-uuliyiin kale oo ka qeybgalaysa shirkaasi kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shirka lixaad ee garsoorka dalka oo looga hadlayo ciribtirka ila dagaalanka musuqa wareega cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya shirka lixaad ee garsoorka dalka oo uu furay kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa waxaa looga hadlay ciribtirka iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo sidoo kale dowlad wanaaga guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka xeraalyaha guud ee qaranka wasiirka wasaaradda cadaaladda taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeerilaalayaasha guud ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa ka qaybgalay shirka shirka sanadkan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha hortabinta u leh hay-adaha garsoorka dalka sanadka labada kun afar iyo labaatanka qorshayaasha u baahan in deg deg loo wajo si loo dhaqaajiyo shaqooyinka garsoorka dalka xeerilaaliyaha guud ee qaranka dictor suleymaan maxamed maxamuud ayaa ka hadlay waxa u qorsheysan sanadkan garsoorka dalka garsoorka waxaa u qorsheysan inuu helitaanka dhismayaal cusub uu leeyahay garsoorka iyo dayactirka kuwii horay ugu haystay lix xoojinta iyo sarwqaadinta sare uqaadidda hufnaanta iyo isla xisaabtanka hay-adaha garsoorka dhexdiisa ah iyo dardargelinta iyo daadejinta dacwadaha soo gaara garsoorka namber toddoba garsoorka waxaa u qorsheysan kordhinta howlwadeenada garsoorka si loo helo shaqaalo ku filan baahida garsoorka ay bulshadu ka sugayso namber sideed garsoorka waxaa u qorsheysan ka shaqeynta horumarinta hay-adaha garsoorka dowla goboleedyada sidoo kale waxaa u qorsheysan ka qayb qaadashada hirgelinta heshiiska hanaanka garsoorka ee wasaaradda cadaaladda ay hormuudka u tahay number toban qareemidda helitaanka xabsiyo ku filan garsoorka oo dhibaatada garsoorka uu dareemayo ka qayb qaata ugu dambeyn wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xasan macalin ayaa sheegay in sanadkan golaha shacabka uu horyaallo qorshaha hanaanka federaaleynta dastuurka
ansixinta iyo meelmarinta dib u eegista dastuurka iyo wax ka beddelkiisa ansixiyey oo meel mariyey guddoomiyaha iyo guddoonka dhammaan ayaan uga mahad celinayaa oo macnaheedu yahay soomaaliya dastuurkeedii waxa uu la yaalaa baarlamaankii soomaaliya markii ugu horreysuu yaallaa waa milestone soomaaliya soo gaartay cadaaladda qabyada ah ama garsoorka qabyada ah laftigiisu waxa uu ku xiran yahay dastuurkan dib u eegistu ku socoto iyo wax ka bedel ku socda ayuu ku xiran yahay oo aada la wada socotaan cutubka sagaalaad cutubka sagaalaad ee dastuurkeena waa cutubka garsoorka waaye haddana afar cutub ayaa hortaala baarlamaanka federaalka soomaaliya insha allahu tacaala markii la horkeena baarlamaanka oo waajibkiisu ka guto oo wax ka bedelka la soo jeediyo uu hirgeliyo waxaa loo dhaqaaqi doonaa dhaqangelintiisii ayaa loo dhaqaaqi doonaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed ayaa xusay in garsoorka uu muhiim u yahay nolosha ummadeed iyo dowladeenna
sanadka kan waxaynu halkudhig u qaadanay doorka ama kaalinta uu garsoorku ku leeyahay maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuq ma rabo inaan ku noqdo garsoorka iyo wuxuu soo qabtay iyo caqabadihiisa maadaama uu si fiican uu xeraalyahan uga hadlay halkudhigga kan sababta loo qaatay waxa weeye dowladnimo waxa weeye waa maamul wanaag haddii meel laleeyahay waxaa ka jirta dowladnimo meeshaasi waa inuu ka jira maamul wanaag maamul wanaag marka laga hadlayana sidii warbixintii halkan laga hadlayay tiirar waaweyn ayay leedahay tiirarkaa waaweyn waxaa kamid horta dowladdu waxay mas-uul ka tahay qofka muwaadinka ah noloshiisa nabadgelyadiisa hantidiisa sharafkiisa iyo karaamadiisa inta ay diintu ilaalisay waxay uga mas-uul ah inay ilaaliso dowladda si markaasi taa loo helo waxaa lagama maarmaana inay meeshaasi jirto daahfurnaan
kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa ku bogaadiyey dadaalada ay wadaan hay-adaha garsoorka dalka isaga oo xusay in golaha ay bilaabeen dhammaystirka dastuurka insha allah waxaana bilaabi doonaa bisha febraayo dhexdeedana waxaan bilaabi doonaa in dastuurka qodob qodob loo gudagalo hadduu ilaaha yidhaahdo arrimahaas hay-adda sharcidejinta hay-adu tashriica iyo hay-adul qadaa'iya nahay labada hay-adood si gaara waxyaalo gaara ka wada dhexeeya xukuumadda iyo fulintana ayagana waa hay-adna kaabayso barnaamij sida dhan maaragtay dhaqaalaha is aad sheegteen iyo looga baahan yahay keligeed saddexda hay-adood markay si wanaaga uda wada shaqeeyaan ayaa dowladnimada la gaari karaa maaragtay natiijo laga gaari karaa baabuurka haddii socdo oo ku socdo afarta socdood haddii mid banja abka dahabalaas
codkaas waxaa u dambeeyay warbixintii waryahayga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir markanne haddii aynu eegno qodobkan sida uu ku eegeen cabdisalaan juulo shaakir boqor salmaanka sacuudiga ayaa soomaaliya waxa ay ka fulinayaan mashruuc ku kacayso afartan iyo shan malyan oo doolar sida warkaan ku faahfaahina cabdisalaan juule
waa wafdi ballaaran oo ka yimid boqortooyada sacuudi carabiya uuna horkacayo la taliyaha boqorka sacuudiga ahna kormeeraha guud ee xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo howlaha samafalka doctor cabdallah bin cabdilcasiis rabiica waxayna wafdigan muqdisho u yimaadeen daafuurka mashaariic kala duwan oo xarunta boqor salmaan ee kaalmada aadanaha iyo gargaarka ka hirgelisay dalka soomaaliya mashaariicdan ayaana waxaa ku kacaysa lacag dhan afartan iyo shan milyan oo doolar waxaana si rasmi ah u daafuray doctor cabdalla bin cabdilcasiis rabiica munaasabadda daafurka mashaariicdan waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya safiirka boqortooyada sacuudiga ee soomaaliya u fadhiya xildhibaano iyo xubno ka mid wafdiga xarunta boqor salmaan ee kaalmada aadanaha iyo gargaarka ayaa ka shaqeysa in ka badan sagaashan iyo afar dal mashaariicda la hirgeliyeyna waxaa ka mid ah caafimaadka waxbarashada biyaha iyo adeegyada aasaasiga ah intii xafladda lagu guda jira ayaana doctor cabdilcasiis al rabiica waxa uu siixay mashaariicda oo qaarkood la dhammaystiray halka kuwa kalena ay bilow yihiin mashaariicdan ayaana waxay yihiin kuwo kala duwan oo ku saabsan dhanka caafimaadka waxbarashada biyaha iyo adeegyada aasaasiga ah ugu horeyn kormeeraha guud ee xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo howlaha samafalka doctor cabdallah bin cabdilcasiis rabiica ayaa ka hadlay mashaariicdan ay daafureen على الشعب الصومالي الشقيق بمستقبل مفعم بالأمن والاستقرار waxaynu u nimid maalintan taariikhiga inaynu xaqiijino in xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo gargaarka bilaadantinimo ay sii wadi doonto taageerida walaalaheena soomaaliya iyo inaynu fursadda la wadaagno dadkeena qiimaha badan inagoo daafurnay afar iyo labaatan mashruuc oo gargaar ah oo kala ah cuntada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha oo ay ku baxayso in ka badan soddon iyo siddeed milyan oo doolarka maraykanka ah waxaa la saxiixay afar heshiis si loo fuliyo tira mashaariic ah oo ay ku baxayso in ka badan toddoba milyan iyo laba boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah kuwaasi oo si taxadar leh loo dirsay من خلال الاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والزيارات المتوالية بين المسؤولين فيها iyadoo si buuxda ay ula shaqaynayaan hay-adaha ay khuseyso ee dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah ee wax ku oolka ah si wax looga qabto baahiyaha shacabka soomaaliyeed ee walaalaha ah taasi oo ku qotanto siyaasadda hufan ee uu ku dhaqmo hoggaanka boqortooyada sacuudiga taasi oo muhiimad weyn siinaysa howlaha bidaadantinimo ee uu dowladda sacuudigu ugu adeegto dhammaan dadka ay saameyso musiibooyinka colaadaha iyo dagaalada iyada oo taageero iyo gargaar ah على ما تتخذه من تدابير نوعية mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda daafurka mashaariicdan oo isugu jiray wasiiro safiiro iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay mashaariicdan u leeyihiin shacabka soomaaliyeed iyagoona u mahad celiyey xarunta kaalmada aadanaha iyo gargaarka ee boqor salmaan waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa dowladda boqortooyada sacuudi carabiya oo runtii ah dowlad walaal ah oo wax badan dalka soomaaliya ka qabatay khaasatan arrimaha humanitarianka iyo eh, arrimaha ku saabsan eh, maare- masiibooyinka waxaan rabaa runtii inaan eh, halkan idinkula wadaago dalka soomaaliya wuxuu runtii la tacaalayaa xaalado waxaan runtii aada iyo aada u ammaanayaa boqortooyada sacuudi carabiya iyo hay-adda king salmaan oo runtii aada iyo aada noola shaqeeyo waxay nala tegeen gobollada dalka waxaan aada iyo aada u ammaanayaa madaxa hay-addaas oo dalka soomaaliya joogo oo aan isla tagnay dadkii ay abaartu saameysay jubbaland kadibna aan isla tagnay dadkii fatahaaddu ay saameysay eh, beledweyne أن أعرب عن عميق امتناني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتأسيسهم وتشغيلهم مركز الغسيل الكلوي في مدينة مقدشو والذي ساهم في تخفيف المعاناة عن مرضى القصور الكلوي كما نطالب بالتوسع بمراكز إضافية في الأقاليم المختلفة
emergency relief and other essential services to those affected by natural disasters, conflict, and other humanitarian crises across the world, including in Somalia, touching the lives of millions of men, women, children, and the most vulnerable populations.
نحن اليوم إذ نحتفل بتدشين وتسليم هذه الحزمة من المشاريع الإنسانية نصمم مجددا الدور الإنساني الذي يطلع به المركز بإسهاماته الكبيرة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وفي تحقيق التنمية في الصومال وفي سائر البلدان وذلك من خلال دعمه المتواصل للمجتمعات الهشة والبلدان المتضررة من آثار الجفاف والتغير المناخي
markana dhegeysan haddii aan eegno safiirka dowladda etoobiya u fadhiya soomaaliya danjire mukhtaar maxamed waare ayaa waxa uu raaligelin uu ka bixiyey wareysi uu bixiyey ugu gafay soomaaliya safiir mukhtaar maxamed waare ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu raaligelin uga bixiyey hadallo gaf ah uu geystay midnimada iyo qaranimada soomaaliya waraysiga warbaahinta etoobiya siiyey safiirka ayuu ku difaacay heshiiskii dhowaan magaalada adsaab ee caasimadda dalkaas etoobiya ay ku gaareen ra-iisul wasaaraha dalkaas abiy axmed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka x waxa uu ku daabacay safiirka soomaaliya waa safiirka etoobiya ee muqdisho u fadhiya waxa uu raaligelin buuxda uga bixiyey waraysigii uu bixiyey wuxuuna cafis weydiistay dowladii shacabka soomaaliyeed guudaan dhegeystayaal warkii abiin caawa dana sanaad ka dhegeysanaysiin oo aan dhaginta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel